asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan kariim halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus markan saacadda waxa ay soo gaartay xilligii aan ku ballansanayn dhegaysiga kitaabka akhlaaquul culamaa waxaa halkan ka soo jeedinaya sheekh casaam abuu yaxya xafidahullah dhegaysi wacan insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا أما بعد وعين كل شني كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمة الله عليه waxaynu si gaara ugu dhex jirnay akhlaaqda uu leeyahay caalimka rabbaaniga ah weliba gaar ahaan akhlaaqda uu kula tacaamulayo rabbigii tabaaraka wa tacaala aathaartii iyo adiladii ku soo aroortay ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi inoo waday inoona sardinayay qaala raximahu allahu tabaaraka wa tacaala akhbaranaa abubakar xadatanaa abu jacfar axmed ibnu yaxya alxulwaani xadatanaa yaxya ibnu cabdilxamiid alximaani xadaثna abu badr xadaثna ziyaad bnu khaythama can abi isxaaq can caasi bnu damra can caliy bn abi طaalib radi allahu canh can abi طaalib waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi alaa unabi'ku marma idinka sheekeeya bilfaqiihi xaqa alfaqiih qofka faqiiha ee faqiiha dhabta ah ma idinka sheekeeya qofka faqiiha ah ee faqiiha dhabtaa waxa weeyaan man lam yuqanit innaasa min raxmat illah waa qofkaan ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa naxariistiisa ka qusinin dadka markuu la hadlaayo oo wacdinaayo waaninaayo qaabka u hadlaya ma keenisay naxariistii ilaah in laga quusto walam yurakhis lahum haddana rukhso u siin maayo fii macaasi illaah ilaahay tabaaraka wa tacaala macaasidiisa oo qaabka u hadlaayo u fatwoonaayo markii la fiiriyana dadka cawaahintooda u sii dayn maayo seetada ka furi maayo macaasida ku fasixi maayo waa asluub dhexdhexaada oo dadkana macaasida ka eriyaasa dhinaca kalena naxariista ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ka quusin weeyaan waxaa la rabaa dadka in lagu beero oo lagu wado inay ku noolaadaan bayna alkhawfi waalrajaa labada garab inay ku duulaan ee la rabaa walam yu'amminhum kamana aamin siinaya makr allah alla tabaaraka wa tacaala makrigiisa makrigiisa cidna kama aamina falaa yaamanu makr allah ila alqowmu alkhaasiruun walam yatruki alqur'aana qur'aankana kama tago ilaa hayrihi intuu hayrkii aado kama tago hadduu wax baranaayo uu dadka wax baraayo qur-aankaas iyo wixii u adeegaya ayuu baraya oo waxaa hadda laga laayahay wadaadada weeyaan wadaaddadu xataa hadday wax soo barteen qur-aanka ay soo barteen maanta dadka wax ma baraan oo qur-aanka ma baraan bal waxaa laga yaabaa ilmahooda iyo dadka ay dhaleen inaanay ku carbinin kuna tarbiyeynin qur-aanka iyo baritaankiisa iyo macaanihiisa inay bartaan kuna dhaqmaan mid kasta waxaa laga yaabaa inuu meel kale ilmihiisa u diro mawaad uu baro waxyaalo kale oo maadiya oo baro bal ilmihiisa waxa haya oo tababara oo wadaaddo badan gacanta ugu haya yunesko ayaa gacanta ugu haysa waxaa lisaanu xaalihii uu leeyahay aabbo anaa khasaaray oo diina barta ku khasaaray adoogu khasaaran ayuu leeyahy waa mushkilad jirta weeyaan oo aad iyo aad u daran oo aad u liidata weeyaan waxay keentay taasi in dadkii caamad ahaa oo dhan maanta in la barto kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam aniu aqooninba aqoon aniu aqoonin limaada haddii wadaadadiiba ilmihii ay dhaleen ay bari waayeen kuna tirtisin waayeen qarashkay bixinayaanna inay diinkooda baraan ay ku bixin waayeen dee ninkii caamiga ahaa wuxuu ku dayanayaa ninkaa culimmada ayuu ku dayanayaa ninkaa culimmadaana waxa lagaga dayanaya waxa weeyaan in ilmaha la bara un wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala ka fogayn lahaa adduunyada in la barto lama diidana laakiin adduunyada waxaa laga bartaa intii aakhiradaada u adeegaysa ayaa laga bartaa laakiin diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala barashadeeda laga tago oo adduunyaa la baranayo loo go'ayaa la yidhaahdo taasi wax ka dhalanaya waxa weeyaan waa taamaad iyo waxaan la mahadin ayaa ka dhalanaya waa aakhira beel adduunyana meel lagu gaadhi maayo qofna arsaaqda u kordhi mayso oo u kordhi mayso waxaynu ilmaheenna baranaa waxa weeyaan aynu u raadinanaa wax ilaahay tabaaraka wa tacaala u ballanqaado oo arsaaqda waxaa ka dayacan waxa weeyaan wixii iyaga laga rabay camal ahaa ayaa ka dayacan walam yatruk ilqur'aana qur-aankana kama tega ilaa hayrihi kayrkiisi intuu aado walaa khayra fii cibaada wuxuu leeya cali radia allah canhu cibaado khayr kuma jiro laysa fiiha tafaquh waanad fahansanaynba cidaad caabudaysid iyo sidaad u caabudasid iyo waxaad ku cibaadaysanaysid aanad fahansanayn wax khayro leedahaba yaraatee ma leh qofka hadduu cibaadaysto caawow dhan uu soo jeedo leylan waa nahaarnu cibaadaysanayo laakiin waxaa uu ku cibaadaysanayo aanu fahansanayn wax khayruu ka helayaaba yaraatee ma leh axda ducaad ayaa wuxuu ka sheekeeyey inuu la darsay islaam waayeela oo aad iyo aad u cibaado badan calaa daahiriha markii la fiidhiyo wuxuu leeyahay waxaan ka bartay salaatuleylka ayaan ka bartay oo markii dambe intaan xishooday ayaan salaatuleylka u soo kici jiray oo aan tukan jiray ayuu yidhi islaantaasi siddeed saacoo habeennimo ayay soo kacdaa inay ilaahay caabuddo ayay u soo kacdaa cabbaar markay tugtukato waxay u fadhiisataa adkaar ayay u fadhiisataa wuxuu idhi markaas say saa u cibaadaysanaysay habeen dambe ayaan ag fadhiistay si baanaan u dhegaysto adkaarteeda iyo waxa ay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xusaaso islaantii tusbax bay rogaysaa buu yidhi waxay ku adkaarsanaysaa buu yidhi alif korku halle alif korku halle alif korku halle ayay ku cibaadaysanaysaa ayuu yidhi subxaana allaahi alcadiim markaase waxaan ogaaday buu yidhi islaantan inay meel cidlaa taagan tahay caawo dhanna ay taagan tahay meel cidlaana ay taagan tahay wax haddii ilaahay ku caabudsa xataa ma taqaano qofka muuminkaa kol hadduu cibaadaysanayo in yaruu yaqaano alla tabaaraka wa tacaala ku caabudo markaasuu noqonayaa qof cibaadadiisu ay khayr yeelato uu noqonaya walaa khayra fii tafaquhin fiqhina khayr kuma jiro laysa fiihi tafahum in wax la fahmo aan loogu talagelin haddaad cilmi baranaysidna cilmiga inta yara taqaano waa inaad fahansan tahay usuushay ka intilaaqasa waa inaad fahansan tahay adiladeeda waa inaad fahansan tahay haba yaraatee walaa khayra fii qiraa'atin qiraa'ana khayr male qur-aan la akhriyo oo laysa fiiha tadabbur aan lagu tadaburahayna iyadana khayr ma laha athar cajiib leh weeyaan can abi taalib radia allaahu canhu ayaa laga wariyey sanadkiisa mararka qaarkood waa la rafciyaa laakiin inta badan waa mawquuf oo sida saxdaana mawquuf wuxuu ku yahay cali radia allaahu canhu ayuu mawquuf uu ku yahay akhbaranaa abubakar xadatanaa abubakar cabdullaahi bnu cabdilxamiid alwaasiti xadatanaa haaruun alxamaal xadatanaa sayaar xadatanaa jacfar ibnu sulaymaan xadatanaa matar alwaraaq qaala wuxuu idhi sa'altu waxaan weydiiyey alxasan xasan albasri baan weydiiyey can mas'ala mas'ale cilmiya ayaan weydiiyey fa qaala fiihaa waana iga jawaabay oo jawaab ayuu iga siiyey jawaabtuu i siiyey markaan dhegaystay fa qultu waxaan ku idhi yaa abaa saciid abuu saciidow waa kunyadii xasan albasri iyo abaa calayka alfuqahaa yukhhaalifuunak sidaa aad masalada uga fatwootay fuqahada joogta ay ku khilaafsan yihiin waanay kugu diidan yihiine maxaad kaga jawaabaysaa fa qaala wuxuu idhi takiladka ummuka matar matarow hooyadaha kaa goblantee wa hal ra'ayta faqiihan qad ma nin faqiihaad ku aragtaa adduunkan wa adigan fuqaha sheegsheegaayee ma nin faqiiha ayaad ku aragtay adduunka korkiisa markaasuu ii jawaabo wuxuu idhi buu idhi weliba igu daray wa hal tadrii miyaad taqaanaa ma alfaqiih ninka faqiiha wuxuu yahay mid taqaanaa alfaqiihu ninka faqiiha alwaricu zaahid waa ninka warac ah ee xalaal miidhadka ah ee zaahidka ah ee adduunyadan isaga zaahida waa yahay alladii midka weeya laa yaskharu aan ku dheeldheelin biman asfala minhu cidda ka hoosaysa cidda aqoon ahaan uga hoosaysa ninkaan yasin ayaa faqiiha walaa yaxmizu man fawqah cidda ka sarraysana ma xanto oo xan kulama dhaqmo walaa yaakhudu calaa cilmin cilmina kuma qaato callamahu allaahu alla uu baray xutaaman adduunye kuma qaato marka dadkan aad ii sheegaysid waa dad xalaal miiradkiina uu ka dhintay adduunyadana aan ka saahidin qof kastoo ka cilmi yarna liida dadka ka sarreeyana u iljabiya oo xanta oo liida adduunyay ku urursadaan cilmigooda marka fuqahada ma joogtay maxaa horto adigu haysataa ayuu yidhi hadafkii ujeeddadu waxa weeyaan inta hore maahe waa qaybtan dambe weeyaano qaybta dambe ee ku sifeeyey xasan albasri raxmatullaahi calayhi ninka faqiiha inuu yahay alwaricu zaahid alladii laa yaskharu biman asfala minhu walaa yahmizu man fawqah walaa yaahudu calaa cilmin callamahu allahu xutaaman intaas weeyaan maxalushaahidku sheekhu uga dallay akhbaranaa abubakar xadatanaa cumar ibna ayuub asaqati xadaثna الxasan ibn carafa xadaثna الmubaarak ibn saciid can akhiihi sufyaan can akhiihi sufyaan aلthawri sufyaan ibn saciid aلthawri can cimraan alminqari qaala wuxuu idhi qultu waxaan ku idhi lxasani yowman maalin baa waxaan ku weydiiyey xasan albasri fii shayin shay ayaan weydiiyey qaala wuxuu idhi markaa kadibna waxaan ku idhi warkuu iga jawaabay yaa abaa saciidu abu saciidow laysa haakadaa yaquulu alfuqahaa fuqahada waddanka joogtaa sidaa uma fatwoodaan aad sheegtay maxaa kaasiya qaala wuxuu idhi marka imraan ba wuxuu odhanayaa fa qaala wuxuu idhi xasan wayxaka war hooggaagii waraayta miyaad aragtay anta adigu faqiihan qad nin faqiihoo faqiih dhaba miyaad aragtay inama alfaqiihu ninka faqiiha waxa weeyaan alzaahidu fi ddunyaa waa ninka adduunyada ka dheeraada ee ka saahida alraagibu fi laakhira ee aakhira jeclaada albasiiru fii amri diinihi ee arrintiisa adduunyana aadka u yaqaana almudaawimu ee daa'ima calaa cibaadati illah caza wajalla cibaadada ilaahi tabaaraka wa tacaala daa'ima ninkaasunbaa faqiih ah amaa ninka adduunya daba ordaaya aakhiraba ilowsan adduunkiisa uun caalim ku ah ee diintiisaba ilowsan ee dhaawaca soo gaadhay baan garanayn cibaadada allana ka dheeraaday ninkaas faqiih lama dhaho ninka faqiiha marka waa ninka noocaasa uun weeyaan nin sacad ibnu ibraahiim la odhan jiray oo salaf ka mid ah ayaa nin u yimi wuxuu ku yidhi man afqahu ahlilmadiina waxaan rabaa ninka u cilmi badan reer madiine ii tilmaan qaala wuxuuhi atqaahum lirabbi caza wajal waa midka rabbigii uga cabsida badan leh dearo adiguba raadso ayuu ku yidhi alla kacabsi ku raadso ayuu ku yidhi marka faqiiha saasay salafku u tacriifin jireen mar kale sufyaan athawri isagoo tacriifinaya faqiiha waxa uu leeyahay alfaqiihu waa aladii yacudu albalaa'a nicma waalrakhaa'a musiiba wa afqahu minhu man lam yajtari cala allaahi fii shayin min cilmihi bih ninka faqiiha waxa weeyaan ninkii balaaya hadday ku dhacday in la itixaamo in nicmo loo keenay u arka haddii diinkiisa lagu itixaamo u arka in loo nicmeeyey haddii rakhaa iyo barwaaqo u arkana wuxuu arkaa musiibo haddii u arka isagoo la wadwad oo lasoo dhaweynayo oo meel walba calanka loo calamo qoya lagu soo dhaweynayo wuxuu leeyahay musiibo adduunyo musiibo aakhira ayaa kuusoo socota waxaa ka sii faqiisan qofka mar walba ilaahay inuu ku dhiirado iska ilaaliya ayaa ka sii faqiisan fudayl ibnu ciyaad ayaa isna wuxuu odhan jiray faqiih waxa weeyaan waa qofkii alla kacabsi ka hadashiiyo alla kacabsina u aamusiiyo hadduu hadlaayo qaala bilkitaabi wasunna kitaab iyo sunna ayuu ku hadlaa hadduu aamusaayana sakata bilkitaabi wasunna haddii ashyaa iska dhex gasho oo masaladu u caddaan weydina waqafa cindahu waraddahu ilaa caalimi waa ka aamusaa ciddii taqaanayna wuu celiyaa axmed ibnu xambal radia allaahu canhu ayaa wuxuu ku sifeeyey uu shuruud u sameeyey ninka faqiihee caalimka ah ee laga rabo inuu noqdo faqiih shan sifo qofkii laga helo ayuunbaa faqiih noqonaya oo fatwo la weydiinaya ayuu yidhi ta koowaad waxa weeyaan an yakuuna lahu niya waa inuu yahay qof cilmigiisu khaalis yahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala dartii cilmiga u faafinaya haddii niyo aanu lahayn lam yakun calayhi nuur walaa calaa kalaamihi nuur ayuu leeyihi nuurna laga heli maayo hadalkiisuna nuur ma yeelanayo sifada labaad ee ninka caalimka looga baahayay waxa weeyaan inuu leeyahay cilmi iyo dulqaad iyo deganaansho waa inuu leeyahy sifada saddexaad ee ninka faqiiha cilmiga laga qaadanayo laga rabo inuu yeesho waa an yakuuna qawiyan calaa maa huwa fiihi wa calaa macrifatih waa in aqoon diineedna uu leeyahy oo aqoontiina uu wato weeyaan sifada afraad ee laga raba waxa weeye alkifaaya waa inuu yahay qof isku filan oo adduunyahaan isugu filan waa inuu yahay oo aan baahnayn wa ilaa madaqahu nnaas laakiin hadduu baahan yahay maalin badda kii wax u dhiiba ayuunbuu u fatwoonaya sifada shanaad ee laga rabaa waxa weeyaan macrifatu nnaas waa inuu dadka kale yaqaano dhaqamadooda yaqaano waxooda yaqaano ayaa laga rabaa afartaas sife ee ku sifeeyey imaamu axmed raxmatullaahi calayhi qofkii la rabo inuu ehelu noqdo fiqi oo fatwo la weyddiiyo waxaa aad iyo aad u sharaxaya ibnuulqayim raxmatullaahi calayh kitaabkiisa qiimaha badan leh cilaam almuwaaqiciin can rabbi alcaalamiin mujalladka shanaad dhexdeeda ama bilowgeeda ayuu ku sharaxayaa laga fiiriya daarta ibnujawsi ay daabacday أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعيد أخبرنا حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا الحكم بن موسى بن أبي كردم كذا قال وقال غيره ابن أبي ردم عن وهب بن منبه قال وحوري بلغ ابن عباس ابن عباس بلغ ابن عباس ابن عباس وحكسه قاري عن مجلس مجلس وكان في ناحية بني سام ku yaalay dhinacii ay degganaayeen reer bani sahmi ee magaalada makaay ka degganaayeen oo yejlisu ay fadhiisan jireen fiihi dhexdiisa naasun dad oo min qurayshin quraysha yakhtasimuuna inay doodayaan baa soo gaadhay fa tartaficu aswaatuhum oo codkooda markaa kor uu u baxay ee soo gaadhay manaa cabdulahi ibnu cabbaas baa meel fadhiyey wahab ibnu munabbih oo dadkii ahlu kitaabka ahaan jirayna wuu la joogay ree yamaneed ayuu ahaa marka ibnu cabbaas majliskii meeshaa la fadhiisan jiray baa wuxuu ka maqlay niman quraysha oo qaylinaya oo doodaya codkoodu kor u baxay ayuu ka maqlay fa qaala ibnu cabbaas marka ibnu cabbaas wuxuu igu yidhi buu idhi intaliq binaa ilayh ina kaxee aban u tagno aynu soo aragno waxay la buuqayaan fantalaqnaa waannu baxnay buu idhi wahab xataa waqafnaa ilaannu istaagnay majliskoodii iyo meeshay ku doodayeen aannu istaagnay fa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu idhi buu idhi akhbirhum uga warran wahabow can kalaami alfataa wiilkii dhallinyartahaa warkiisii alladii kallama bihi ayuuba ayuubuu kula hadlay fii xaali xaaladdiisa oo kagala hadlay macnaha ninkan maadaamuu yaqaanay kutubtii hore uu yaqaanay qise uu uga sheekeeyey ibnu cabbaasoo hore uga sheekeeyey oo cajiib leh oo sheikhuna inoo soo wado ayuu wuxuu go'aansaday ibnu cabbaas dadkan iska doodaaya ee meeshan fadhfadhiya inuu ku wacdiyo marka ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi wahabow ku wacdi nimankan qisadii aad iga sheekaysay nebiyullaahi ayuub wiilkayara dhallinyartaa ku wacdiyey qaala wahab wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi qaala alfataa wiilkii yaraa wuxuu yidhi yaa ayuub ayuubow amaa kaana fii cadamatillaahi tacaalaa miyaanay ku sugnayn weynaanta alle tabaaraka wa tacaala uu weyn yahay wa dikri almowti iyo xuska la xusaaya geerida miyaanay kuugu fillayn maa yukillu lisaanaka wax carabkaaga daaliya oo buuq ka daaliya oo mura ka daaliya markaad xasuusatid ilaahay tabaaraka wa tacaala weynaantiisa markaad xasuusatid geerida ku sugaasa carabkaaga wuxuu samaynayaa wuu istaagayaa wuu daalayaa wayaqtacu qalbaka oo qalbigaagana gooya wayaksiru xujataka oo xujadaadana jebiya miyaanay kuugu fillayn war wacdiga dikriga la xusaaya geerida iyo weynaanta alle tabaaraka wa tacaala carabkaaga ha wacdido qalbigaaga ha wacdido xujadaada ha wacdido saas ayuu ku yidhi yaa ayuub ayuubow ama calimta miyaanaad ogayn anna lilaahi cibaadan inay alla tabaaraka wa tacaala addoommo uu leeyahay addoommadaasoo askatatum ee aamusiisay khashyatullaah ilaahay tabaaraka wa tacaala cabsidiisa aamusiisay way aamusan yihiin ma hadlaan maxay la aamusan yihiin ilaahay bay tabaaraka wa tacaala ka cabsanayaan min hayri ciyin hadal karin la'aan may la aamusine alla tabaaraka wa tacaala cabsidiisaay la aamusan ciyigu waxa weeyaan waa alcajzu can atacbiiri lafdiy bima yufiidu almacna almaqsuud oo qofku inuu kari waayo warkiisa wuxuu ku cabiro uu kari waayo marka nimankani warkooda way cabiri karaan wayna hadli karaan wayna aftahanno laakiin waxay la aamusayin waxa weeyaan alla tabaaraka wa tacaala cabsidiisay la aamusayin inna lilaahi cibaadan inuu alla addoomma leeya miyaanad ogayn askatatuma aamusiisay khashyatullah alla tabaaraka wa tacaala cabsidiisu min hayri ciyin iyaga oo aan ahayn qaaf aga afka ro'ya walaa bakamin afkuna aanu xidhnayn wa innahum wallaahi hum iyagu annubalaa waa jamcu nabiil waa dad ashraafa weeyaan dadka saa u aamusani waa dad ashraafa weeyaan alfusaxaa weeyaan waa dad fasaaxa leh weeyaan jamcu fasiixin adulaqaa waa dad carabkooda uu yahay carab furan uu yahay oo hadli kara weeyaan waa jamcu waa talaaqatu lisaan weeyaan alalibaa waa dad caqli badan oo waxay sira cabiran cabiri kara weeyaan waa jamcu labiib alcaalimuuna billaahi wa aayaatihi alle iyo aayaadkiisana way yaqaanaan oo hadday siraada ku hadla way ku hadlayaan walaakinahum laakiin idaa dakaruu markay xasuusteen cadamat allaah ilaahay tabaaraka wa tacaala weynaantiisa markay xasuustaan inqatacat quluubuhum quluubtooda ayaa kadh oranaysa way go'asa wa kallat alsinatum carabadooduna way daalayaan way xidhmayaan wa daashat cuquuluhum cuquushooduna way duulaysaa wa axlaamuhum waa isku mid eh faraqa min allaah cabsi ilaahay tabaaraka wa tacala ka cabsan awgeed ayay duulaysa markuu hadal siraadaba ilaahay baa hor imanaya jalla wacala markaasuu cabsanayaa qalbigiisibaa go'aya carabkiisibaa xidhmaaya caqligiisibaa duulaaya faraqa min allah wa haybatan lahu iyo haybadu alla tabaaraka wa tacaala ka haybadaysanayo isaga dhanbuu miir beelaya waida istafaaquu min daalika haddii arrintaa ka soo miirsadaanna istabaquu waxay u baratamaan ay u tartamaan ila allahi casa wajalla alla tabaaraka wa tacaala bay ugu tartamaan bilacmaali zaakiya acmaasha wax dahirta ayay ilaahay tabaaraka wa tacala u tartamaan waa dadka culimada wanaagsan sida lagu yaqaano weyaan laa yastakhiruuna lilaahi alkathiir wax badan oo ay sameeyeen ilaahay tabaaraka wa tacaalaa agtiisa ma badsadaan oo cibaado badan hadday sameeyaan cibaadada badan ay sameeyeen ma dhahayaan allah ilaa cibaado fara badan baanu samayna ma dhahayaan walaa yarduuna lahu bilqaliil ilaahayna tabaaraka wa tacaala wax yarnay ku caabudaan raalli kuma noqdaan yacuduuna anfusahum naftooda waxay ku tiriyaan maca aldaalimiina alkhaati'iin dadka daalimiinta ah ee gafay inay ka mid yihiin ay ku tiriyaan waynahum iyagu la'anzaahun wallahi waa qaar dahiran abraarun weeyaan qaar baariyaala iyagoo sidaasa oo naftooda u arka inay daalimi yihiin khaati'iin yihiin haddana wallahi waa qaar xumaanta oo dhan ka dheer anzaah waa jamcu nasiihin weeyaano waa albucdu can isuu wa tarku shubahaati weeyaan waa in xumaanta laga dheeraado wax kasuub ka jirtana laga taga wey abraar weeyaano waa qaar baariyaal oo qalbigay baariyaal ka yihiin camalkooda baarleh ومع المضيعين المفرطين أو يعدون أنفسهم عنها نفتوضا waxay ku tiriya inay ka tirsan yihiin dadka xuduuda ilaahay tabaaraka watacaala dayacay ee ku gaboodfalay inay yihiin wainahum wallaahi laakiyaasun waa qaar caqli badan aqwiyaa oo xoog badan oo cibaadadii ilaahay iyo xuduudii ilaahay midna aan dayacin weeye mana naaxiluun waa qaar caatoobay weeyaan mana si ilaahay cabsidiisa qalbigooda ugu taagnayd ayaga dhan waxay noqdeen dad caatoobay bay noqdeen waa jamcu naxiili weeyaan daa'ibuun way dhalaaleen maxaa dhalaaliyey alla kacabsi baa dhalaaliyey jirkoodii hilibkii saarna oo dhan uu dhalaalay wax haba yaraatay xaydha wax aloolay leeyihin male maleh innagoo kale maha maan caloosh inta noqda leekaatay maaha ninku hadduu warwaraya calool ma yeelanayo hadduu warwar laga waayo laakiin calool wuu yeelanaya markii warwar aakhiro laynaga waayey aynu calool wada yeelanay yaraahum waxa arkaaya aljaahilu ninaan qoonba arkaaya fa yaquulu wuxuu odhanayaa marda inuu dadkan xanuunsanaya ka war dad baaba'ay oo xanuunsanaya oo tiibba ay dishootay ayuu moodaya walaysuu bimarda laakiin maha qaar xanuunsanaya maha meel kala xanuunasa mooyaane jirkooda waxba yaraatay xanuuna oo haya ma leh waqad khuuliduu nimankan waa la dhex galay waxbaa dhex galay iimaan baa dhex galay cilmigoodii baa dhex galay waqad khaalata alqawma amrun cadiim arrin weyn baa nimanka dhex gashay saasaa markaa sidan ka dhigtay asarka cajiibka leh ayuu ku dul akhriyey wahab bnu munabbih dadkii buuqaayey ee reer quraysheed ee ugu geeyey cabdullahi bnu cabbaas radia allaahu canhu waana asar cajiib loo qofku inuu naftiisa ku wacadiyo ku waaniyo la rabo weyan waayo inta aynu maanta ku dayn insha allahu tabaaraka wa tacaala subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk